iska lahayd intaa kadib waxaan isku darahayaa mahadcelintaas soo dhoweeyayaashii madaxweynihii hore ee ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud kuwaasoo aan u horumarinaya labada gole wasiirada odayaasha dhaqanka dumarka iyo dhammaan intii ka soo qayb gashay intaa kadib waxaan leeyahay madaxweyne soo dhowow inaan iska soo kookoobaan rabaa ku soo dhowow bulshadaadii aad madaxweynaha u ahaan jirtay hadda ka hor sharaf iyo karaamo iyo wanaagna kugu soo dhoweeyey ayaguna insha allahu tacaala wanaaggaas iyo sharaftaas oo kale aadna uga tagtay ulana soo noqotay waxaan rabaa inaan ku daro madaxweyne saad ex madaxweyne saad u og tahay waddankan xogogaal baad u tahay dhib fara badan baa haysta wixii adiga ku haysan jiray baa haysta ninkii kaa beddelay waxaa hadda loo baahan yahay waxaa la yidhaahdaa ninka waaye aragga la yidhaahdo wax fara badan buu ka warqabaa soomaalida ama bini aadamku sidiisuba hadalka micnaha leh ama nuxurka la taaban karo gabay ama mahmah baa lagu cabbiraa dadka waaye aragga iyo wax ogaalka iyo culimmada nin la yidhaahdo muxuu ahaa qamaan bulxan oo ka soo jeeda beelaha soomaalidu ay sheegato oo yidhaahda beelaha yidhaahda laandheeraha dhabarkaan ka kaadinaayoo luquntaan ka xaarnaa qulaanka yidhaahda qolaha ka soo jeeda yaa gabay tiriyey nimanku ka kari waayey intay wax isbideen bay waxay dheheen qole heblaan ku duulaynaayoo waynaga qoriyey yartahay markaasuu yidhi warnimaya waxaa ku socotaan waa rag dagaalkuna dib buu u dheeraadaa marka hore maaha maalinta hore maaha iska daayay yar yar bay ahaayeen fardooley ah way diideen gabay buu tiriyey marka muhiimaddaan ka soo qaadanaya wuxuu yidhi carruur dharagtay caaniya karuur laga icraab roon allow yaan cirooliyo tashiga culimo dhaafsiinin buu yidhi waa xogogaan madaxweyne waxaan rabaa inaan rabaa inaan ku darsado waddankii haddaad u soo noqotay xogogaal baad u tahay wuuna kuu baahan yahay oo baahi baa jirta meelihii lagaa qaniini jiray iyo meelihii jiirku ka soo geli jiray baa looga soo wada jiraa wixii meeshii aad musbaarada dhigi jirtay inaad wax ka dhigtaa la rabaa xalkiisa inaad qayb ka noqotaa la rabaa nimankii suxullada dhulka kugu dhuftay waan hubaa maalintaad siyaasadda soo gashay hamigaad lahayd maalintaad ka baxaysay maadan ahayn halkaas waxaa ku gaarsiiyana waan ogsoonahay waa nimanka hadda dawladda haysta waa nimanka la yidhahda dowlad goboleedyada weeye waa nimanka la yidhahda federaalka weeye waa nimanka soomaali kala dhantaalay weeye aniga aragtidayda madaxweyne noo soo dhowow maanta noo soo dhowow beri noo soo dhowow beri dambe noo soo dhowow soomaaliya iyo dowladda iyo shacabku way ku soo dhowaynayaan wasiiradeedii baa fadhiya ayadaa makhraatika xildhibaanadeedii baa fadhiya nin dalka ka tegey oo beresidente ka dhacay oo xurmadaa lagu hayay sida lagu soo dhoweeyey loo soo dhoweeyey ma jiro bal qalbiga gasho waxaa kaloon rabaa inaan kuu sheego hadda ka hor aniga waxaan ku yidhi hadal taariikhda galay soomaalidu waxbay akhrisaa qabiil bay u malaysaa madaxweynihii kaa dambeeyeyna mid ka daran maayo taariikhda galay waxaan ka hadlana waa dalka waxaan ku hayaa maanta wax gooniya oo madaxweyne kale aana u haynin soomaalina ay wada qiri doonto markaan sheego min bidaaya aadan cabdulla cusman laga soo bilaabo taariikhdii intaan akhriyey intaan goobjoogga soo ahaa waxaad tahay ninka qaatay biladda samirka iyo adkaysiga dacaayadaha ninkii qaatay baan tahay oo kowaad nin kastoo soomaaliya wax laga sheego wuu iscunaa ciddiisaa kula diriirta asagaa balaayo kuu soo dira xagga hooseaa lagaa maroojiyaa laakiin adigu samir badan baad samayn jirtay adigoo laga yaabo inay naftu kaa baxaysaa qosli jirta marka taas taasaa waxay keenaysaa inaad tahay ninka ugu adkaysiga badan ninka ugu samirka badan ninka meediyaha ugu adkaysiga badan weli waa laga laayahay dawladdii ku beddeshay intay meel gobladaan waxana la weydiiyey inay yidhaahdaan waa laga laayahay gudihi marka taas baan berimeedaasaan ku siinayaa insha allahu tacaala waana soo gebagabaynayaa maanta waxaan rabaa halkaan inaan uga tago midnimaan u baahannahay wadajid baan u baahannahay mucaarad nin markuu madaxweynenimada ka dhaco ama wasiirka ka tago dagaalama maalin baan aad u naxay soomaalidu ma leh kaar ma leh nin madaxweynuhu uu mas-uul sare ka dhigay oo laba meelood uu u dhiibay xasan sheekh maxamuud yaa maalmihii u dambaysay yuu xasan rifid ku bilaabay soomaalidu waxay tidhahdaa soomaalidu inay meeshaa gun ka tahay baad ogaanaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa abaal doqonina way garataa nin ragiina waa gudaa war ninkii wasiir kaa dhigay ood ku soo istaagayso lagu leeyay waa wasiir hebel oo c v-ga kugu jira gumarnatooro gobol kaa dhigay oo c v-ga aad ugu soo istaagayso inaad ka xishootaad xaq u leedahay ninbaa waxaa laga sheegay war hebelow war reer hebel kuuma baanee laandheeraad ka dhalatee anigu yaana ku inkaarin abti baan ku ahay war ninkii adiga xasan wax cunaaba jooga ama ninkii ku magacaabay wax cunaaba joogaba ninkii wax kaa dhigay maxaa ku daba dhigay adiga waa sharaf darrada soomaalida ay ka mid tahay waan soo ururinayaa waxaan waxaan idinkaga tegayaa midnimo wadajir iyo inaan u midoobno sharafteenii iyo karaamadeenii iyo dadnimadeenii inaan soo celinno inaan ka tagno qabyaaladda inaan ka tagno danaha gaarka inaan ka tagno dawlada shisheeye ukaalkaalmaynta inaan ka tagno oo aan israacno haddii kale guntaanu baan ahaanaynaa dad kale ayaa noo shaqayn doona haadaa balaaqu linnaasi waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahun waaxid waliyadakara ululalbaab وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dhaqanka ayuu noo furay laakiin siyaasaddii uu ku dheeraatay waxaan hadda u yeeraynaa ugaas maxamed marka koowaad waxaa weeye maamul goboleedyadu dee waa maamul goboleedyada dalkoo dhan maamulkii ka jiray laftoodu ixtiraam bay mudan yihiin dadka la ixtiraamaya ku jireen oo gogashaan weliba lagu ixtiraamayo ugaas maxamed ugaas waxaan u yeerayaa ugaas cabdullaahi ugaas saalax ugaas cali ugaas soo dhowow
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud guddoomiye ku-xigeenka koowaad xubnaha golaha wasiirada golayaasha sharci dejinta qadalka sare iyo golaha shacabka siyaasiyiinta saraakiisha haweenka odayaasha dhaqanka dhammaan qof walba darajada uu ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta munaasabadda waa soo dhoweyn aan madaxweynaheena hore ku soo dhoweynayno dalka markuu dib ugu soo laabtay maanta shacabkii qaybihiisa kala duwanaa iyo dowladdaba ay wada joogaan madaxweyne waxaan ku leenahay dalka ku soo dhowoow xiiso fara badanna waa lagu qabaa inaan wax badan iswaraysana waa rabna laakiin waxaan tixgelinaynaa daalkaaga runtii qof safar soo gala ahayd mudane madaxweyne dalka halkaa uga tagtay iyo meeshuu socdo inaa warbixinta aad maaragtay qaybaha bulshada ka maqasho aad inaa xoogaalna waa tahay sidaan xubno marka waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhowoow dalka talooyinkaaga iyo maaragtay maxaa la warbixinadaada waa u baahan yahay meesha asla leedahay dowladdii kaa dambaysay waa ka dheelisayna inaad maaragtay wax ka tusiso shacabka soomaaliyeed nabadnimada iyo aad ku horkacdo xaqiiqa waxaa ah dalkan taariikhda uu galay ee afrika uu ka galay in laba madaxweyne ee ka horraysa madaxweynaha hadda jooga ay meel fagaaraha ku wada wareejiyaan xilka munaasabadda ay wada joogaan waxay ahayd wax soomaalida taariikhda u galay inay dad dimuqraadiyadda u dhisan yihiin waxaan rajaynaynaa in halkaas looga sii socdo taariikhda quruxda badan le aad samaysay waxaa dadka shacabka kugu xisaana maanta waxaa ka mid ah dhisidii iyo dhammaystiridii qaybo ka mida dowlad goboleedyada oo runtii adkaysi fara badan iyo maaragtay dulqaad fara badan aa u muujisay iyadoo aa nagu taqaano dhaqan ahaan soomaalida haddii wax la qaybsanaayo in aan laysu samrin wax walba la sameeyo laakiin waxay ahayd nin goobtaas nala jiifta nala jooga dulqaad leh yidhaahdo wax dhista inaan arko maandaydkii ugu badnaaya aa gaartay taariikhda galayna waa dhismihii dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland marka madaxweyne waxaan ku leenahay dhismaha iyo hawsha hadda aad socdana odaygeedayaa tahay wixii hadda ka dambeeyana dalkan waa lagaaga baahan yahay soo dhowoo mudane madaxweyne aad iyo aadan kuu soo dhoweynaynaa xiisahaan kuu qabno waa badan tahay laakiin noonnasaan leenahay madaxweyne waa mahadsan tahay asalaamu calaykum ugaas waa mahadsan tahay dhaqankii ayaan soo gabagabaysanaynaa inkastoo dad badan oo dhaqan ka socda ay joogaan haddana waxaan nidhi ha laga qaato dhowr oday ayaguna hadalka ha furaan
boqorkii ayaa hadda maaragta u yeerayna boqor cabdullaahi geedi shidoor waa la yaqaanaa soo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم ma bisilii bargaraankood boo bislayn oo ragaan u yeelnay hadda sidaa daatirdi waa inaanu laba xaraf ka tuurno haddii alle assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu muslimiinta isu timid ummad soomaaliyeed iyo dad dibadda ka yimidba ayadaa hoos loo tegi doonaa ee boqolka iyo tobanka iyo afartan lagu talaaba inta muslima inta kalena aydaa taqaan sida loo salaamo dad yaqaanaa duuliya dadka la dhigaya haddaan ka gudbo madaxweyne xasan maxamuud xasan sheekh maxamuud oo horay u ahaa jiray haddana nina jecel yaha ahalnimada lagu soo dhoweeyey iyo soomaalinimada lagu soo dhoweeyey iyo dadka soo dhoweeyey intuu la eryahaba ilaahaan uga mahadinaynaa laakiin sharaftaas wada jirta ood ku soo dhowayseen soomaaliya waa ku mahadsan tihiin boqolka iyo tobanka iyo afartanna idinku salaama hadday labada golo tahay hadday soomaali kala tahay sida aad u soo dhowayseen waxay ila tahay aqalkiisii aad joognaa muggan aqligiisii aan joognaa oo aad aqalkiisi u keenteen boqolka iyo tobanka iyo afartan idinku salaamayna xilliga hadda lagu jiro salaan kale iyo hadal kale uma baahno waa wakti dambe hasan hase noqotee isagoo aqalkiisii jooga soomaaliya inay u baahan tahaan la hubaa soomaaliya hadday u baahan tahana dibad iyo gudabo waa looga baahan yahay say ila tahay haddaba waxaa looga baahan yahaa waa yaqaan dowladu dalka waa ka dhisan tahay ha ka dhisnaatee weliga kaalmay rabtaa waxaa la yidhaha dadku soomaaliyeed xumaanti kala gasha isma cafin xasan sheekh maxamuudse dad culusaa soo dhoweeya saakeen horta muga ugu horraysa intaayaan joogtaa oo aan iscafino dadka ha u bilaabateen cafiya basaa waxaad iga tihiina reer soomaaliya mascafina taas waxaan uga jeednaa tigadii laga bilaabi lahaa in soomaaliya isu timaado waayo waxaa la yidhi soomaali laysma cafin waagaa la yidhaha laakiin afartii isu tagtaaba haddee iscafiso warku waa dhammaaha taas haddaan haddana ka gudbo xilliga lagu jiro waxau rabiyaa wada jir waxau rabiyaa in gacanta laysqabsado haddaan gacanta laysqabsan waxa la wadi kara ma jiraan qofto qof doontaahoo madaxa kor u taagtaaho waxay wada karta lama arko haddaysan dad lahayn inay dad leedahaa la rabaa wadaadkii naga horreeyey oo cabdiweli yahay waxau tilmaamay dadka lafdheeru meelo badan ou ka xaaro xun ou tilmaamo wallaahi luqunta lagama xaaro lafdheerna waana dadka soomaaliyeed lafweyn u isku wada wadaa kulligiis laakiin waa waa waa xoogaa kibir badan yahay ama waa madaxtaag badan yahay haddaan tiraa waa aqbalaynaa taas waxaan ka wadaa dadkaan ka raalligeliyaho waxaan is leeyahay dadkoobuu yidhaha meel xumaad ka xaarteen xaw diini taas raalliyaa laga noqoha haddii alla idmo midda xigtana waxay ila tahay oday la yidhaahdo jamcale dhigataan afar gabay haw tirshaan anugu hal xaraf ka sheegaa waxaan dareemay soomaaliya say yeelayso say dulmiga u diidayso say isu daba joogto saysan isugu sabreenu uu ka yaabo markaasoo tix gabaya tiriye gabaqaba gabaahiye maankeyga farraale halaga ahaado waxau yidhi hadalkiisii waxuu ka bilaabay gabaqaba inaan ahay waa waa idiin sheegay halla joogo alle alle alle alle adkaysto haddii alla idmo tayaduudkii nebi aadam aad dulku noolaayo maxaa jira wiilashiisii aad diriray ma ogtahay tayaduudkii nebi aadam aad dulku noolaayo wiilashiisii aad diriray oo dhan ku heshii u waayay sidii doodi loo furay baydaa weli la daabo dadka dulka waxa ula yaaba berigaasaa dood la furay inta ka dambaysana waa socee dulmi iyo iyo dood lala yaabi maayo laakiin waxaa la rabaa dadkaa ninkii isku keeni lahaaya uu laga rabaa dadka haddii soomaaliya isku imaahayso oo soomaali laysku keenayo wax soomaali u dhaxay kara in la yidhaahay u baahan taha cadaaladu saas waayo cadaaladdaasna waxaan isfari doonaa hadda inagoo firaaqo leh waa mahadsan tihiin dadkii la soo dhoweeyey adiguna gurigaaga gurigaaga ku soo dhowow mudane madaxweyne madaxweynihii hore gurigaaga ku soo dhowow madaxweyne haddaan kugu sugno ama maser ka dhaxaan is leenahay madaxweyne ku xigay madaxweynihii hore ku leenahay saas ku soo dhowow waana mahadsantihiin
boqorku waa maadsan yahay waraxmatullaahi iyo dishadoor halkaasaan dhaqankii uga gudbaynaa dhaqanka iyo madaxda dowladda waxaa u dhexeeya xisbiyada marka waxaan ku soo dhoweynaynaa guddoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo magaca xisbiyadoo dhan ku hadlaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها مدحوينيه هنا جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود وزير ذا حكومة هذا فدلا مدن كحيين كأقل تصاريح اللي بأنذا يوم تشرفت بهذا الصحافة لما ما وسلامتهم مرت هوري أنا وكهلا يمنع حزبية الصومالية دون كجرة waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii maanta ku soo laabtay dalkiisii iyo dadkiisii dhexdiisa madaxweynahan intaan naqaano waxaan ku naqaanaa nin run ahaantii intii dalka uu joogay ka soo shaqeeyey marna meelna aan oga bixin Eh, marka madaxweyne shaqadii aad qaba jirtay ee ka soo bilowday eh, gunta iyo mujtamaca dibuysiintiisa iyo dibudhiskiisa iyo waxbarashadiisa iyo runtii mujtamacan aada soo gaarsiisay maantay meel uu nabad iyo aqoon iyo xasilooni uu ku naaloonayo waxaan aaminsannahay inay u baahan tahay geedi socodkii aada soo bilowday wax badan ayaa ka dhiman wixii kale oo dhiman oo run ahaantii eh, aad aa- waa lagaaga baahan yahay waa lagaaga fadhiyaa waa masiiro soomaalidu aad qayb weyn ka soo qaadato lagu og yahay inta ka dhimanna run ahaantii aan kaa rabno inaad eh, nala dilindiliso oo oo aad meeshaas aa ka ambaqaado waa kugu soo dhaweynaynaa Eh, qodobka kale madaxweyne intii aada maqneed dalka ka maqneed annagu axsaabta haddaan warbixin yar ku siino Eh, xis- eh, sharcigii xisbiyada siyaasadda ee lixdii bishii lixaad labada kun iyo lix iyo tobankii baarlamaanka u ansixiyey adigana xaflad weyn oo xisbiyadoo dhan ay ka qayb galeen aada sebtembar labada kun iyo lix iyo tobankii aada noogu saxiixday maalintaas wixii ka dambeeyey waxba nooma soo siyaadin annagoo xisbiyada ah bahda xisbiyada waa ku tabnay waxaan rabnaa inaad meeshii oo kale halka haddaas wixii ka dambeeya masiiradii dimuqraadiga ahayd oo annaga dalka aan hormuudka ka nahay inaad nagala qayb gasho maadaama aad soo laabatay maantay hawshaas waa kuu taallaa maalin dhaweyd waxaan nidhi nimanka xukuumadda halkaan nala fadhiya xisbigiina soo samaysta saddex sano ayaa ka soo wareegtay maalintii sharciga la sameeyey ilaa hadda xukuumadda xisbi kama hayno marka waxaan rabnaa ayaguna inay masiiradaas dimuqraadiga ah ku gooriso dalka 4.5 iyo qabyaalad iyo sida looga bixi lahaa ayaan u taagannaha annaga waxaan rabnaa inaad nagula booriso mujtamaca inta dhimanna runtii eh, aan rabnaa in mujtamaceenna reer baadiyaha ahaa asalkiisa kadibna mujtamac qabali ahaa in loo wareejiyo mujtamac madani ah oo dimuqraadiyad iyo qof iyo cod runtii wax ku doorta intaasaan u taagannaha annaga intaasaan rabnaa masiiradaas inay ku hirgasho waa meeshii aad nagala qaban lahaydaan joognaa waana mahadsantahay soo dhowow
waa mahadsan yahay guddoomiye kamaal Een, waxaan labada gole magacooda ku hadli doonta gabdhuhu maaha ma isa soo istaagin boqolkiiba soddon weeye baa la yidhi xukunka iyo laakiin mujtamaca boqolkiiba konton waa ka badan yihiin gabar marka dhextaal ah ayaa jirta waa xildhibaan sacdiye samatar soo dhowow oo magaca labada gole ayaduna ku hadli doonta xildhibaanada halkaa ka jooga
بسم الله دمان مرت شرفتا عقاشا تمركا رجا مدحوينهنا حسن شيخ محمود وين السلام يا سلام عليكم anigoo ku hadlaaya dhammaan eh, martida aan ka mid ahay marka ugu horreysa madaxweyne waa ku soo dhaweynayaa wasiiradana waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahayna aada iyo aad ayaan u mahadsan tihiin maanta maasha allah En, soo dhaweyntan quruxda badan iyo dadka aada u qaaliga muhiimka ah kusoo qayb galay anigoo ku hadlaya dhammaan intiina fadhida codkiina waan idin soo dhaweynaya asalaamu calaykum
noo soo koobtay sacdiyo qodobku sidaas weeye mar haddii kelimad loo dhiibo waa iska soo koobaya ragga halka ninkan waxaan miiska miiska madaxdaan u wareegaynaa marka hadalka waa naga soo dhammaaday waxaan kusoo dhammayn waxaan kusoo dhawaynayaa golaha xukuumadda oo magacooda wasiir ku hadlaya oo runtii maantay ragnimo iyo xaniye iska raadiyey marka wasiir jamaal maxamed xasan wa
بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينيه هولاك جمهورية فدرالك سوماليا مدن حسن الشيخ محمود قدوميها كواد أقل كسره سنة الأبشر وزير عاشور وزير بوسيس قايسينتا وزير دعالة وزير كأمنية وزير كحيانك دكالها وجوهم هذا صحيح كواكن لما حلمان الغبالة أقل بعد صحافته وضياش دقنك haweenka olmawadiinka dhallinyarada dhammaantoodan salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa maanta sharaf weyn noo ah anuu ku hadlaya magaca saaxiibaday inaan caasimadda dalka magaalada muqdisho ku soo dhaweyno madaxweynaheenii hore mudane xasan sheekh maxamuud waan rabno runtii inaan wixii talo iyo tusaale ah iyo dootinimo ah aan ugu soo noqnoon oo la sheekaysanno aan isugu badan insha allah maalmaha inta magaalada joogo mudane madaxweyne soo dhawow waan ku leenahay oo ogahay inaad safar dheer soo gashay waxoogaa yaro daalan tahay insha allah waxaan rajeyna markaana satid kabacdi inaan kuu nimaadno aynu is horeysano haddii allayna dhammaantiin waa mahadsantihiin dadkan ka soo qayb galay soo dhaweynta dowladnimadu waa intaas wey ixtiraam iyo xurmad la isii wey madaxdii hore madaxda joogta iyo madaxda mustaqbalka marka insha allah saas aynoo ballana waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiir jamaal aada u mahadsan yahay gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo madaxweynaha kusoo dhaweyn doona ayaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha abshir maxamed axmed soo dhawo gudoomiye kadibna madaxweynaha ayaa noo soo xiri doona munaasabad
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud wasiirada xukuumadda mudanayaasha labada gole odayaasha dhaqanka culmawdiinka haweenka dhallinyarada bahda saxaafadda dhammaan martida halkan joogta ee kasoo isugu timid soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaciina gaar ahaan magaca baarlamaanka federaalka soomaaliyeed labadiisa gole waxaan soo dhoweyneynaa madaxweynaheenii hore mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawow caasimadda muqdisho waa waxaan filayaa muddo dheer halkan waad ka maqneed maantay waxaa farxad iyo rayrayn oo ah inaan halkan kugu soo dhaweyno adiga oo aan marti ku ahayn oo jooga gurigaagii adiga oo dadkaagii iyo dalkaagii u yimid waxaan rabaa maadaama la yidhi madaxweynaha kusoo dhaweynaysaa macnaheedu adiga hadal kuma furna intaas waxaan malaynayaa inaan garan karo waxaan leeyahay madaxweyne waa kusoo wada dhaweyneynaa kusoo dhawow warkii halkaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaan leeyahay madaxweyne kusoo dhawow karxoog
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad ayaan mar kale uga mahad celinayaa soo dhaweynta sidoo kale waxaan ka mahad celinayaa niyad samida galmadaha aad iyo aad u qiimaha badan muuqaalka wanaagsan ee tilmaamaya midnimada iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo dowladnimada loo wada dhan yahay yaan ka mahad celinayaa aad iyo aad madaxda dowladda inta joogto inta maqanba waa ku mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed oo qaybihiisii kala duwanaayo dhan ay joogaan sidoo kale labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si gaara ayaan anugu aan ka tirsanahay si gaara ayaan ayaan ugu sii mahad celinaya sideedaba wax la wada leeyahay waaye wax dad gaara ay leeyihin maaha dowladnimada markaa xilku mar walba waa meerto culays ma laha laakiin mar walba wuxuu culays ku hayaa qofka markaas u oo iman doonta haddii alla yiraahdo shalay waxay in lasii xoojiyo oo lasii qurxiyo u baahan tahay wixii si un u gaabtay ama muxuu ahay sidii la raba noqon waayena in dib inta loogu noqdo la qurxiyo u baahan tahay maanta marka waa maalintii qiimahaas qiimayntaas hagaagsan oo qurux badan ee u timaado waa intaas marka anigu intii aan intii aan dalkan joogay muddadii ugu dheereed ee dalka aan ka maqnaaday ee hayday siddeed iyo tobankii bilood oo lasoo dhaafay mar waxaa jirtay waxbarasho aan bannaan ku aado waxbarashadu siddeed iyo toban bilooday ahayd dalqabyada iyo hilowga dalkan u qaba awgiis koorsooyin dheeri ay waqti dheeri inta qaataan siddeed iyo tobanka bilood afar iyo toban bilood kasoo dhigaa si aan usoo noqdo daraaddeed haddana muxuu ahaay wanaag iyo nabad daaliira waxaan u imiday marka haddaatan waa ka dhawaajiyey inaanba dadka soomaaliyeed dhegaysto inta xamar joogta iyo intii aan gaari karo gobollada idruufo iyo saamaxaanba inaan intaan tago dhegaysto kabacdina aan ka shaqeeyo oo aan waxaan juhdi iyo caqli iyo tabar leeyahay aan geliyo berri qurxoon berri sidii loo sii qurxin lahaa berri siday u noqon lahayd maalin kaloo qurxan dowladnimadu siday usii istaagi lahayd dalkaani waa ka soo dhammaatay wakhtiyo badan oo iska dhib badan iyo duruufo badan oo dhib badan uu soo maray maanta u marin maayo in meeshii hadda in loo noqdaahay cid xiise u qabtaa ama jecel inay jirto dalal marka dalkaani sidiisaba wuxuu u qaabaysan yahay dadkiisuna ay ay ilaahay hibo u siiyey inay noqdaan inuu noqdo dalkaani dal dimuqraadi ah oo maxaanku dhaha dadkiisu ay ku nool yihiin dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu adduunka meelana inta badan institutions ama tandiim ama hay-ado dowladeed oo xoog leh oo aan siyaasadaysna inay leedahay oo dimuqraadiyada ilaaliyo oo haddii xukuumadu isbedelaan madaxdu isbedesho dowladnimadu isma bedesho sideedii u socotaa nooma dhisna annaga dibka aan qabno waxay tahay waxaas nooma dhisna haddaan dadaalkeedii ku jirnaan isoo haynaa oo muddo hore soo bilownay waa wadnaa waa maalin walba waxbaa kusii dirsoomay waa dhismaysaa laakiin annaga dimuqraadiyadda aan maanta ku noolnahay oo waayihii lasoo dhaafo aan ku noolay oo waayahan hadda dhow ee soo socdaan aan ku noolaan doono waa dimuqraadiyada la yidhaha afka qalaad lagu yidhaha negotiated ama dimuqraadiyada wada xaajoodka ku timaado dimuqraadiyada wada hadalka ku timaado dimuqraadiyadda is-ixtiraamka iyo qadarinta ku timaado dimuqraadiyadda is-ilaalinta iyo qof walba boogay dalkaani dhibaato badan iyo duruufo dheer uu soo maray boogo badan uu leeyahay boogaha inaan la danqinin waa midda ugu horrayso oo la daaweeyo oo maxaan ku idhahdaa la ilaaliyo oo la dhowro kadibna berrihi sidaanay qumanaysaa wax yeelnaa inta lays yidhaahdo saa markaa loo sii dhaqaaqo waa ku soo caano maalna muddada la soo socotay haddana waa socotaa waana sii socon doontaa haddii aan yidhaha baryahan dhow si aan u gaarno caalamku dimuqraadiyadiisa waxa ay ku dhisan tahay oo ah hay-ado dowladeed oo xoog badan oo aan siyaasadaysnayn oo aan siyaasadda isla badbedelaynin ee ayaga jooga inaan helno marka safarkaasi safar gaaban ma aha kaasaan rabnaano inaan waqti badanna gelino kana qayb qaadano dabcan siyaasad marka laga shaqaynayo xagxagashe iyo maxaa dhur caraab laysku tuuro iyo maxaanku idhahdaa baryahana dee social media wax la yihahdaa lagu soo kordhay oo muxuu ahay dee aanba lagu loo nooleynba loo nooleyn ya adduunyadii waaweyneed oo dimuqraadiyadeeda aan leenahay nidaam bay ku dhisantay heedaa ka qaylinayso oo waa waa fake news iyo waa hebelaa qalday intaa laga yidhi laleeyahay annagu waa ninkii yidhi dabeylaa jirta inta la yidhi adigu uma faruuri jiiriyo kale waayo annaga waa usii nugunahayba laakiin waxaan rajaynayaa dhallinyarada gaar ahaan dhallinyarada gaar ahaan iyo dadka maxaanku idhahdaa enerjiga iyo tamartii hayo ee dalka dal hadduu dumayo oday waayeeloo sida anigoo kale oo lixdan jira iyo intiigasii waaweyn ma dumiyaan oo qoryam inta qaataan iyo madaafiic ma ridaan waa dhallinyaro waxa haddii wax dumeen shala dumiyey maanta haddii wax la dhisayna waxa laga sugaya waa dhalinyaro weli waa dhalinyaro marka dhalinyaradu haddii madficii iyo qorigii iyo wixii si uun ay isaga maareen meel iska dhigeen yaani noqonin marka madfac kala waayo ma sahlana kal waxaa soomaalidan waatayba hore uga maamaado tiri dhagaxna meel meel dhowu ku dhaca dhawaaqna meel dheer media marka waa dhawaaq waayo teleefanadaas hadda la wadahaayo kulli life waaye adduunyada america kol mid habeen sideed saaxibiinama jooga xataa waa fiirsanaya oo waagiisiba weli aanu baryin sideed saaxibiin maraya xataa ayaa waxaa maanta dhacaya halkaa dhinac marka loo fiiro waa fiican tahay aad iyo aad yacni technolojiyad khatara iyo dalalka waaweyn maraa jirtay media oo dalalka waaweyn oo xoog galaho aqoon tara bisle ay haysteen oo dadkan kale aanay haysan maanta waa laga yimiday jaamacaddii aad ka- aad ku baranay gurigaag adoo joogto newskaad ku fiirsanay khabaarkaad ku gudbinay adiga dareenkaad qabtaad ku gudbinay dhigay laakiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiidkiisii ku yidhi haddaad hadlayso wax fiican dheh haddaadan dhehaynin iska caamus marka waxyaabaha aan fiicnayn waa laga fiican yahay dadka soomaaliyeed ee khab- khabarka dhagaystana ayaguna waxaa waajib ku ah fain jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wallahi website-kaa qoraya iyo facebookgaa dhahaya iyo twitterkaa lagu sheegay ma wax oo aad sii faafiso kuma cafaysa inaad iska hubiso way fiican tahay dhalinyarada waxaan rajaynayaa dagaalka dhinacaas ay ujeediyaan dhinacay ujeediyaan waa maxay samaha wanaagga khayrka rajada ummadda inay muxuu ahay ay tabiyaan oo ay mar walba gudbiyaan wixii khaldan macnaha iyo dhaliil marna ma dhammaanayso waa la sheegayaa laakiin ayada lafsadeeda si loo sheega leh waxa qaldan waxaa naga gaabtay inaan kordhno qurxidno rabna lafsadeeda si loo sheegay leedahay garkiina laha gala taas waa intaas annagu waxaan rabaa markan inaan ku celiyo waxa muhiimka waxay tahay beri